gudoomiyaha degmada dhobley mudane xasan cabdi iyo injineer axmed oo ka mid a howlwadeenada wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka jubbaland ayaa si wadajira xarigga uga jaray ceelbiyoodka iftiin oo ku yaala xaafadda danwadaag oo ka mid a xaafadaha degmada dhobley ceelka iftiin hore waxaa uga cabi jiray xoolaha laakiin bulshada ku nool halkaasi ayaa baahi badan u qabay waxaana dayactir ku samaysay wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka jubbaland ugu horreyn mid ka mid ah mas-uuliyiinta ceelkaasi maamuli jira ayaa waxa uu ka hadlay ceelka iyo waxyaabaha shaqooyinka hadda laga qabtay isagoona u mahad celiyey wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka jubbaland oo dayactirkaasi ku samaysay ceelka inta badan hadda sida waxaa naloo qabta waxaa ka mid a qolkaa sekuuridkaa soolarku aad loogu baahnaa oo maaragta naga caawiyey shidaalkii badnaa iyo lacagihii aan haynin oo maaragta aan ku dhibdhanayn marka insha allah soolarkaas wuu naga caawiyey wasaaradda wasaaradda tamarta waan u mahad celinaa maadhan la iskaga u mahad celinaa marka maasha allah kulley wixii kaloon u baahanayn insha allah iyagoon baan maaragtay ilaha idin iska sugan haddii la yirahdo insha allah laakiin hadda dararkii iyo soolarkii iyo qolkaa sekuuridka inveterkii iyo inta waa ma insha allah iyo kios inta waa naloo qabta dhanka kale gudoomiyaha degmada dhobley mudane xasan cabdi iyo injineer axmed ayaa iyaguna dhankooda waxa ay ka hadleen waxyaabihii ceelkaasi laga qabtay intii dayactirka uu ku socday ilahay baa mahad iskale marka koowaad iyo marka labaadba waxaa kaloo u mahad celinaynaa wasaaradda tabarta iyo kheyraadka biyaha jubbaland oo runtii ka wada deegaanka dhobley barnaamij ay dadka kaga qabtanaysa biyaha ceelo badan bay dayactiraysaa kuway soo wadaa wareeg ka hirgelisay aad iyo aad baan u mahad celinaynaa waxaa kaloo u mahad celinaynaa howlwadeenadii hawshan qabtay oo ka socday wasaaradda iyo kambaniga goobweyn aad iyo aad baan mataqaana ayaan ugu mahad celinayaa hawshii laga rabayna si fiican bay u qabteen inta waxyaabaha ay qabteen waxaa ka muuqata daacadnimo iyo inay mataqaana u hagarbaxeen ceelkan oo ku yaala midnimo sayt aaggaan qaxootiga in la dejiyo loogu talagalay waxaan rajeynaynaa inuu bixin doono adeeg mataqaana aad u fiican oo dadka biyaha ka qabtiri doono haddii ilaha yidhaahdo ceelkan wuxuu isugu jiraa waxaan u samaynay gudoomiye upgrade and rehabilitation waa dayactir iyo haddana aan ballaadhino dayactirka waxaa laga dayactiray ceelka bonkii hore laga bedelay bom waxaa ku jira seven point five kilowaadaha discharge-ga biyaha uu soo qaaday way yaraayeen si ceelkaa kolka kulayluhu gaadho bamamka kolka uu bamp oo yar yahay kilowaadkiisa ceelku waa biyo yaraynaya markaa bamka oo discharge-giisu biyo badan keenaya oo kuyo toban kilowaada iyo ayaan keennay taa waan ka dayactiray waxaan kaloon kusoo kordhinay ceelasha oo hadda aan kusoo kordhinay solar baan saar deegaankeena wuxuu leeyahay cadceed fiican uu leeyahay cadceeddaa kulodhin lagama faa'iidaysto marka waxaan keena anaga tamartii cadceedda oo hadda soddon xabo meeshaa saaran soddonkaa xabo macnihii dadka waxay kaga saaranayaan waxaa lagaga raysanaya diselkii iyo shaalkii badnaa uu soo saarahayay iyo kharashkii cadceeddaas dee nina kharash kuma hayso kuleylla kuma hayso annaga hadda wax walba oo aan samayno waxaan ugu daraa dadka oo in waterboynta aan samayno solar aan u saaraa si looga raysto diselkii iyo shaalkii uu soo saarayay goobtaas